weliba sii adkaada ayay xaaladii iyo kajaranga shacabkii ku nool ay deegaan iyo degmooyin ku tirsan gobollada ambaa iyo bakola gaar ahaan gobolka bakola tan iyo markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada etoobiya markiioo la wareegeen gobollada angliskeero koonfur galbeed soomaaliya waaniyo ku biyeen ururka al-shabaab iyo weliba gobolladan la kulmeena goodong iyo dandaran islamarkaa siina saamay shacabkii meelase ku noolaaye shacabkii ku noolaya meelo eedkan saamay go-doonka yeesku kurooren meelayo ku sugnaayeen si oon helan nolol taasay kusii duban iyadoona kusii rooreen hantidii maguurtada hayti oyoo kala haayeen deegaanadiiyo ku sugnaayeen shacabka hadda ku nool magaalooyinka go-doomiye ururka al-shabaab iyo weliba yolu ku lumaayeen dhibaatooyin shargadiisan sida caafimaad darada walbarasho la-aanta iyo walyaabo kale oo la xiriira dhiniga nolola maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusoo ku armiyayo gobolladan baay bakool iyo shabeellada hoose inta badan weliba uus xooga saaray sidii degmo kasta iyo tuulo kasta oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oon helo lahaayeen ciidamo ku tirsan koonfur galbeedda hadda degmooyinka koonfur galbeed weliba ku sugan ciidamo ku tirsin koonfurtan soomaaliya walanay wehliyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada midooda afrika ee amison haansho etoobiya oyoo dalka soomaaliya aan roogan nabad ilaaliyowga hadda ma jarta degmo ama tuulo oo si nabadeeyo galantan ka hayaan ciidamadaasiya degmada weejid ee gobolka bakool weliba iyo kumid ataa degmooyinka an go-doonsan ururka al-shabaab in muddo e saameyna shacabkii ku noolay go-doonka meelaseya jidadka qaar ma jaran wal dhaqdhaqaaqe weliba lakureebay baawurtigalaayan amaba ku bahayan weliba mararka qaar jaraya hungurisi dhuumaalaysi ee la kijeeyow oo laka qaadaw safiitada dameerka saasayna weliba kijeeyo jaraya dadka deegaankaasi ay ku jeedaan intii hadda degmadaasi go-doonka saaranta dad badan yaa iska dayan intii oo waldeersiyaan intan dhexayta degmada baydhabo iyo degmada weejid ee gobolka bakool ooyon isjaran sagaalan kilomitera iyo weliba markaas meelo ka dhimaday dad i duunyo oo jidkaasay raashin marsii jari guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bakool cadow cabdiraxmaan jugle iyo weliba uuse ku hadlay xaaladda degmadaasiya walin uuse sheegay intii xaaladda iyo eta to eedan adag
kolley xabad maku dareysata xabad maku dareysa laakiin dhinacay cuntadii iyo xaasheen qiyaasamayna xaalsheen ma qiyaasan dadweynaha wejid
dhino kaleed guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay inta degmada weejid iyoan ku jarna adeeg bulshadeeda caafimaadka iyo walbarashada shacabkana iyo unbaahanyin intii oo helaan walbarasho ka filan waana landhisa iskuulaad iyo dugsiyo lakabaradow qur-aanka kariimka dhino kaleed weliba uuse sheegay intii dhibaatada anka badan iyo eta degmadaaseen iyoon lahayn xarumo caafimaadka maadaama caafimaadka uuseeyo walankumaarma korno qof ku noola
lama mcskyaala lamaada mcs waldaawe wanaka talmaamanamale islaanto dhiig bahaase weliya muxudee xusni iyo may goobjoog waayay islaan dhiig bahaasu dhiig joojin hataalan waayo muxudee xusni goobjoog waaya asagu hor marka ciidamada m c h wal daawo ee kayla elektronikink sheegana male daawadaas meel walaal meel wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiirka caafimaadka masarisaaq ma hadda kahor halhalini wasiirkan sheegnay markaasay mayhanen sheegay mayhanen dhiibay khayra la siiyaa daawooyin hanen dhiibi falaaj wadamadaas malaay malaayla diyaarada oo meelo ku shaqeeyasa iyo daawooyin hanen saaray daawooyinkana de populationka badan marka tuulooyinkii oo shabaabka laha kala dagaalamay dadka hab qahan ahaatee magaalada buuhaan marka daaada maray sheel jeelta
shacabka ku noolaha degmada weejid iyo dhibkan koray iyo haysada caafimaad darada ku jarta meelasaya marar badan yaa dadka reer weejida iyo ondhimadan daawo la-aan haban badanaato dhinigii weliba hanraabta markiiyo ha dhowaata wakhtiga dhalmada guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii jididkan koray oo muhiimka iyo furaayan iyo ata jidka xiriiriyow weejid iyo degmada baydhabo oyoon isjaran sagaalan kilomitera guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay furitaanka jididkaasi intii oo furo koran ciidamaha ku bahya magaalada baydhabo iyo haan ku bahan degmada weejid ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
sidii koonfur galbeedaheena degmada weejid koonfur galbeed deegaanada kumadeena koonfur galbeed may ku balaana jitinka weynaata oo gobolka bakool hawada ula fadhimay ay tahay gobolka baay gobolka baashan badanaa koonfur galbeedantina furowlini sheegay una maamulkii wejidena lahanin gudbigay ciidamada oo wejidki hogda oo ciidamada booliska gaarka ciidamada federaalka ee toogan way diyaarinayiin walaagii inagii shawanti oo jidki la fura koonfur galbeedan awoodasay leh ilaahay hatana mal furna ilaahay hatana mal furna marka xaashay ma qiyaasin guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bokola cadow cabdiraxmaan jugle uu soo hadalsheed sii wadaya weliba uuse sheegay meelo shaleed iyo walhkagalaasi degmada weejid intii hayti magaalada boordhaxunle oo iyo nis jaranga soddon kilomitera guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii magaaladaasi hadda iyo la wareegan ciidamo ku tirsan ururka al-shabaab ah markii magaalada boordhaxunle iyo hasku kubixinga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo gorab ku helaan ciidamada amisom hanshan etoobiya sidaasayna degmada iyo kuwaiti gargaarka yaraa ee degmadaasi hagalaay
okay tanqora wife waa degmada jidan furnaay male halka jidaha tan furnaay ee wala ku galaayeen waxay tahay boorxulle boorxulladiina ciidamadii soomaalida iyo ciidamada etoobiya deganaayeen marka ciidankii soomaaliya dawladda awaamirta ku darartay dhamaan ciidamadii ku guureen markii may gacanta gacantii hadale ciidamadii shabaabka haysay shabaabna sidii hadba deegaanadka oo dawladda rogaanti wada seeran ma ogol maadaama degmada weejid dawladdu ku taliya hayta gurbaxuun shabaabkii gobsaday saasa cunaqabatayn saanta war hagarahay male asaasa ilankati kiilasoo kale marka hore tumaya farkuma la galay حتى ما يمرها كيلو سكويس ضعي لما كل شيء حاسم إلى مراي